Halkani waa shabakada warbaahinta idanews.com waxay idin soo tabanaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
anigoo magacu ku bilaabaayo malaak maxamuud maamo eenuwan aree dhanaysa binshuwaayo maamulka koonfur galbeed xildhibaanadiisa aad iyo aad shalay yaanu bilaabay maanta jimca waana sanay beri sabtida ayaan isku noqonaynaa hawsha aad iyo aad aan gabargashan tahay
haye xulista baarlamaanka qaab caynkee ayaa loo xulayaa
waxaa waaye qaabka beeleedkaa beeleed ay ku salaysan tahay beel ahaanha loo soo xulaa si dhaqsiya ahaan si timaanka haddii sabtida soo soo sabtidiis inaan ka gaarin gacanaha inaa dhamaysanaa rabnaa
haye beelaha oo idil miyaa la siinayaa awood qaybsiga baarlamaanka mise beelo qaar oo way ku kala banaan doonaan beelaha dhan oo idil oo maaragtay beel walba oo maaragtay shan laba saddex gobol oo beelaha ilaa tuulooyinkooda hal tuuloyinkuna hataa qaybtiis waa la siinaa waa tahay beelaha qaarkood waxay salugsan yihiin habka loo xulayo baarlamaankan inkastoo xulistiisa aanan weli la gaarin adigu taa ma qabtaa
maya maya maya wax sanuugsan dhahadaana ma yaalaan odayaalkaana iyoona inta maartay on wax iskhilaafay ama oo sanuug keensi kara ma jirto
baarlamaanka marka imise ayaa la qorsheeyey inuu ka koobnaado sagaashan iyo shan haye sagaashan shanta beelaha degan saddexdan gobol miyaad qaybsan doono aa saddexdan gobol beelaha degan ayaa qaybsanayaan wax ka maartay intaas qofkeeda maartay qofka ku qadahayna ma jirto waaya xulista marka yaa qayb ka ah guddi ahaan yaa qayb ka ah
maya hadda beel ahaan marka maartay digdi miris ahaan loo kala bahaa digdi miris markii loo kala bao dhawaana qaybsanaa ee maartay ee maartay digdi miris ahaana lagu kala qaybsanaya waa ta beelihii kale marka meeye maadaama labadaas beel carabka aad ku dhufatay ay kala qaybsanayaan intay ku jirto dhammaantood beel walba meesha ninkii maartay oo la degan yahay qaybtiisa waa la siinaa
laakiin xulista waxaa sheegtay in labadan beelood ee carabka aad ku dhufatay in ay kala qaybsan doonaan habka loo xuli doono beelaha kale miyaysan xaq u leen marka in ay qayb ka aadaan xulista beelaha kale waaba na dhax fadhiyaan waa isdhax fadhinaa wax iskhilaafsan ma jirto ku dhahni wax iskhilaafsan oo maadka iskalbagaaray iyo hamba isku doodooda hamba isku jijinay ma jirto waa isdhax fadhinaa naba qaybtiisa oo qaadanaa haye xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed miyaa qayb ka ah xulista baarlamaanka mise way ka madax banaan yihiin ma odayaasha dhaqanka dhacdooda le waayo waa odayaashii soo dhismiya maamulka koonfur galbeed haye waxaa jiro odayaal hore ugu maqnaan shirkan sheeganaya weli in ay yihiin maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol arintaasi inkastoo dowladdu maamulkan saddexda ee aqoonsatay odayaashiina weli ma isku daydeen inaad xalisaan maadaama baarlamaanka la xulayo qayb ahaan si wax looga siiyo
odayaasha waa kuwee
qolada lixda gobol ee weli sheegaya inay yihiin maamulka koonfur galbeed baarlamaanka la qaybsanayo si awood ahaan wax lagu siiyo arrimahaasi ma ka qayb gasheen weli odayaashiina maanihi waaba ku kala bahnay saddex gobol saddex gobol aaku kala bahnay see waa loo kala siina
haye a saddex gobol waa saddex gobol iyo saddex gobol lixdi gobol saddex iyo saddex bu kala baxnay saddexda gobol intii wax ku le waa ku dhe intii wax ku le oo deegaan ku le oo bar iyo beer ku le maarta nin oo ku qaban kara ma jirtaan ku dhahay saddexdaas gobolka intaa ku horta nooguleysa saddexdan gobol dadkooda wax qaban kara ma jirto waaya ma waxaa lagu soo xulayaa marka magaalada baydhabo mise waxaa la imaanayaa xarunta maamulka koonfur galbeed ee baraawe baydhabo janaaya lagu xulahaya baydhabo janaaya xaruntii maartay doorashada ka dhahaysay madaaweynaha haye goormee marka bilaabanaysaa xulista in lasoo gebagabeeyo kadibna lagu dhawaaqo baarlamaanka maamulka koonfur galbeed
adi shalay waa la bilaabay biri sabti markaan fadhiisano marka maaragtay deedinta ma adiga afarta afar awoodoodaa jirtaa mogtahay oo maaragtay baarlamaanaan kusoo qaybsanaynaa qabiilaan ku qeybinaynaa ma deegaana degmaan ku qeybinaynaa ma gobolaan ku qaybsanaynaa biri sabtidaan ku kala bahaynaa taas
waxaan u fahmay in qabiil in lagu qaybsado in deegaan lagu qaybsado in gobol lagu qaybsado in arrimahaasi uu mugmugdi ka jiro maya maya maya maya maya afartaas qeybood maya midaan la isku raaca mogtahay dood waaye waa lagu taasaa lagu doodahaya markii lagu doodo meelaa la isku raaca mogtahay odaa la gelin waa meesha mogtahay adig haye ergada wax soo xulaysa baarlamaanka tiradooda imise ayay ka kooban yihiin ergada wax soo xulaysaa haa afartan iyo kow oday waaye
afartan iyo kowdaas beel waa uuda dhan yihiin soomahan beelaha ka soo jeeda saddexdan gobol nacam
muddo intee leeg ayaa is leedahay waa lagu soo gebagabey karaa hawshan sabtigaan guri sabtigiisa inaan gabagaboo baan jecelnahay soonaan soo hala inaan ku kala tagno waxaana kala tuuraan ku jecelnahay hay dadka ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed maxaa kala gudboon maadaama baarlamaanka la xulayo
aad iyo aad maalin walba waxay leeyihiin maxaa jiraa see waxan wadiin ma laga soo gabgabo ninkaa idin sideynaa see waxan wadiin alile dadweyne aad iyo aad ayaa maartay murugo ku taagan tahay si ma baarlamaanka ma lasoo gudgujiyo baarlamaanka ma lasoo gudgujiyo laleeyahay anigana taasa hadda degdegadaasaan ku jirnaa hay ah ugu dambeyn marka maxaad ka filaysaa xulista baarlamankan laga xulayo magaalada baydhabo
aad iyo aad gobolkii bogol waa waaye dadka waa bislaaday inaan hawshaan iska gabagabayno saddex saniya hawshaan wadnaa marka inaan hawshaan soo gabagabayno dadweynahana aad iyo aad aan ku farahan aniguna aad iyo aad aan ku faraxsana anoo malaadi maartay ee xaaladan saasay marwaysaa